wasaaradda diinta iyo awqaafta ee somalilan ayaa go'aamo ka soo saartay salaadaha tahaajudka iyo ceshayga iyadoo imaamyada loogu baaqay inay hoos u dhigaan cudbaahiyayaasha lagu eedaamo xiliyada salaada tahajudka waryaheenna sagaal mustafa xasan nuur ayaa warbixintan hargeysa kasoo dirtay iyadoo lagu jiro tobankii dambe ee bisha barakeysan ee rabadaan wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ayaa maanta fariin u dirtay imaamyada masaajidada magaalada hargeysa iyadoona ugu baaqday inay baktiyaan sameecadaha xilliga eedaanka salaadaha taajidka waxaa kale oo wasaaraddu ay go-aan kasoo saartay salaada cishaayiga oo ay sheegeen inaanay imaamyadu wakhtigeeda ku eedaamin go-aamadani ayaa ka dambeeyey kadib cabasho uga timid bulshada sida uu sheegay agaasimaha wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan aadan cabdilaahi cabdalla
cabasho naga soo gaadhay bulshada oo maxaan ku rahda ku saabsan laba qodob qodobka koowaad maadaama tobankii dambe la bilaabay xalay tahajudkii isla markaasina maxaan ku rahdayey acmaasha iyo khayrku fara badan yihiin waxay bulshadu ka cabanaysaa in mikrofoonada dibadda ee culimmada ee masaajidada dallacaya taasoo maxaan ku rahdayey cabasho badan wasaaradda soo gaadhay ilaa xalay ilaa saakay maxaan ku raha dad badan wasaaradda inoogu imanayeen iyagoo runtii ka cabanaya mikrofoonka ama cudbaahiyaha dibadda ee la dallacayo ee maxaan ku rahdayey maadaama markaasi ay jiraan dad badanoo xanuunsanaya dad badanoo maxaan ku rahdayey dhibaataysan dad badanoo aan xamili karin dad musaafiriin ah dad aan u baahnayn maxaan ku rahdayey in lagu dallaco taasoo markaa diintuna ama islaamku runtii uu reebay in khayrka iyo wanaagga dadka lagu dhibaateeyo marka waxaanu leenahay arrintaasi aanu culamada baaqu u diraynaa in mikrofoonada dibadda la gaabiyo isla markaasina kuwa codbaahiyaha dibadda laba baktiyo ama la gaabiyo taasoo runtii aan is leenahay waxay wax badan ka tari doontaa cabashadii bulshada maxaan ku raday soo jeediyeen waanad ogtihiinoo in khayrka dadka lagu dhibaateeyey ma aha waxaan runtii halkan baaq adag ugu diraynaa imaamiyada masaajidada mu'adiniinta iyo guud ahaan culimmadaba in arrintaasi ka waantoobaan in badan baa runtii aanu ka hadalnay ramadaantii kowdeedii halkan markaan wadaadadii isugu yeernay culimmadii maxaan ku rahdaa imaamiyada qodobadii aanu kala hadalnayba runtii ayay ka mid ahaayeen in marka salaatwiilka la gaaro codbaahiyaha si aan maxaan ku rahdayey la isticmaalin marka waxaanu leenahay arrintaasi halaga waantoobo ilahi halaga baqo oo yaan lagu dhibaataynin wanaagga iyo cibaadadii aan dadka lagu dhibaataynin dadka waxaa weeye jilicsan dad dhibaataysan baa runtii ku jira intaas halkan ugu gudbo waxaa iyana jirta runtii cabasho ka imanaysa xagga salaada cishe ee bisha ramadaan waxaanu la soconnaa waxaanu qaybinnay guud ahaan jadwal qeexaya salaad kasta xilliga la gelaya timekeeda waxaa runtii la yaab leh iminka salaada cishe cabasho badan baa runtii ka taagan waxaa la eedaamayaa oo wakhtiga eedaanka uu ku beegan yahay toddobada iyo labaiyo soddon daqiiqo ramadaan awalkeedii waxa uu ku soo bilaabmay toddobada iyo lixiyo labaatan in wakhtiga salaada la adimayo ee cishahay maalin kasta isbedelaysa hadda caawa waxaa la adimi doonaa toddobada iyo labaiyo soddon daqiiqo waxaa markaa la yaab leh in maxaan ku rahday wadaadadii ay salaadii maxaan ku rahday cisho eedaamayaan toddobadii koo iyo toban daqiiqo ama shan iyo toban daqiiqo labaatanna ay ku gelayaan islaamkuna waad ogtihiinoo salaada wakhtigeeda haddaan la gaarin in la tukadana dee dee idinkaaba naga aqoon badan wadaadow marka ilaahay ka yaaba oo ummadda wakhtigeeda u ilaaliya oo salaada maxaan ku rahday wakhtigeeda hala ilaaliyo salaad aan wakhtigeeda la tukaninna dee inay baadil tahay idinba waad ogtihiin iyadoo loo cararayo taraawiix oo sunno loo cararayo in waajibkii maxaan ku rahday ilaahay nagu waajib yeelay maxaan ku rahday lagu lagu lagu ciyaaro ma aha marka halkan wartiis adag baan uga hadlaynaa wasaarad ahaan in salaada cishe wakhtigeeda lagu tukado oo lagu eedaamo salaada cishaayna waxaan mar labadan ku celiya la eedaamayaa toddobada iyo labaiyo soddon daqiiqo marka aad adinto xilligaa doontid gal laakiin wakhtiga salaada ay gelayso waa toddobada iyo maxaan ku rahday labaiyo soddon daqiiqo caawo sagal mustafa xasan nuur v o w hargeysa